alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alih wasaxbih wasalama tasliima kaiira waayo waxaynu ku dhex jirnay almustaxaada iyo axkaamteeda haddaynu dib u soo yaro koobno wuxuu sheegay sheekhu raximah llahu tacaala gabadhu haddii da-dii xaydka ay gaadho oo habeen iyo maalin dhiiggii uu ka yimaado ama ka badanba laakiin aanu shan iyo toban dhaafin dhiiggaasi sifo kastoo uu leeyahay inuu yahay xayd waa garan karnaa dhiiggu habeen iyo maalin hadduu ka yaraado inaanu xayd noqon ahayn shardigii baa la waayay haddii haddaba uu ka bato shan iyo toban gabadhaasi maxay noqotay mustaxaado ayay noqotay walihaada wuxuu tilmaamay haddii shan iyo toban dhiiggeedu uu dhaafo inay xaalado yeelanayso xaaladda koowaad waxay tahay inay tahay mid dhiiggu markaa uu ku bilaabmay oo hore caado aan u arag laakiin sifaadkii dhiigga kala garanaysa oo qawiga iyo daciifka xagga sifaadkii marka la eego kala saaraysa ka qawigii intuu socdona waa xayd ka daciifkiina waa istixaado wuxuu shardi uga dhigay un qawigu dee inuu yeesho shuruuddii xaydka oo aanu yowmu leyla ka badan shan iyo tobanna inaanu dhaafin ka daciifka ah ka istixaado la xisaabinayaana ile tuhri bay markaa ku jirtaay inaanu aqalu tuhrigii oo shan iyo tobana waa inaanu ka yaraan xaaladda labaad waa inay tahay mid mubtada ah oo la bilaabay oo caado hore aan lahayn isla markaana mumayizana aan ahayn oo dhiiggeedii qawi iyo daciif ma kala lahaa tusaale ahaan dee sifo qura ayuu leeyahay taa iyada habeenkii maalinta u horeysa ayaa xayd ay noqonaysaa waayo labada waa la hubaa inta ka dambaysa bisha ka hadhay oo dhanna daahir baa la xisaabin waayo waa laga shakisan yahay waktigaasi inay xayd tahay shakigaa cibaadaadkii loogama tegi karo halkaa maxaa ku xidhantay almubtadaa tii la bilaabay ta labaad waxay noqonaysaa almuctaada caado hore lahaan jirto tuhur iyo xayd hore ayay soo martay iyaduna laba xaalood bay yeelanaysaa inay tahay hayru mumayiza caadadeedii waa garanaysaa dhiiggiina ma kala soocayso caadadeedun bay noqonaysaa qadarkii maalmihii xayd ay ahaan jirtayna xayd buu dhiiggu ahaan qadarkii ay tuhri ahaan jirtayna dhiiggu muxuu ahaan doonaa dhiiggii istixaadada ayuu noqon doonaa iyaduna gabadh daahira ayay ahaan doontaa caadadu wuxuu tilmaamay inay ku sugmayso hal mar oo hal bil haddii xayd iyo tuhri caadi ay hesho istixaado ka madhan caada taa ugu sugmaysa oo hal bil bay shantii maalmood u horeeyey ay xaydday bishii ku xigtayna mustaxaada ayay noqotay khalaas gabadhaas waa muctaado weeye oo halkaa mar ayay caadada ku sugmaysa waayahay ta labaad waxay tahay waa muctaada mumayiza caadana way lahayd maalmo ay xaydi jirtay iyo tuhri labaduba way soo mareen laakiin tii hore muctaadad waxay kaga duwan tahay waa mumayiza sifaadka dhiiggana way kala garanaysa haddii dee labadii ay iswaafaqaan oo dhinaca isu raacaan caadadeedu iyo tamyiiskeedu dee caadadeedunbay ku shaqayn doontaa ila tamyiiskana waa ka waafaqee ishkaalku wuxuu ku jiraa un haddii gabadha ay muctaado tahay mumayizana tahay caadadii iyo tamyiiska ay iskhilaafaan oo maalmihii ay xaydi jirtay maalmo aan ahayn buu dhiiggii qawi maalmihii ay xaydi jirtayna dhiiggi waa daciif macaadada xukumka lagu dhisaya mise tamyiiska sifaadka dhiiggaa la eegaya madhabku wuxuu yahay in tamyiiska la eegayo waanaynu sheegnay inuu wejhun fi lmadhab yahay culimo badanna yidhaahdeen caadada la eegayo xaadiiduna saas ayay tilmaantay waaya halka waxaa ku dhammaatay gabadhii muctaadada ahayd ee kheyrumayizada ahayd ama waxa weeyaan ahayd mumayiza ama ha iswaafaqaan caadada iyo tamyiisku ama ha iskhilaafaan maxaa hadhay waxaa hadhay gabadh muctaado ahaan jirtay qadar maalmaa ayay xaydi jirtay oo dee bisha ka mida awalkeeda ama wasadkeeda ama akhirkeeda laakiin maxaa ku dhacay ilowshiyaa ku dhacay waxay ilowday saddex midkood buu noqon karaa inay maalmihii ilowday tiradoodii waa qadarkii isla markaana ay ilowday bisha halkii ay kaga jireen waa waktigii oo nasiyat caadataha qadaran wa waqtan waxa ilowday wuxuu noqon karaa qadarkii tiradii maalmaha laakiin bisha halay kaga jiray waa garanaysaayo awalu shahriga xaydku inuu ku bilaabmi jiray bay garanaysa tusaale ahaan ama yowm alkhamis ama yowm saadis inuu ku bilaabmi jiray bay garanaysaa laakiin inta maalmoode uu socon jiray ayay ilowday ta saddexaadna waa cagsiga qadarkii maalmaha waa garanaysaa laakiin waxay ilowday waktigii ay ahaayeen bisha halkeebay kaga jireen marka wuxuu ku bilaabay intaan intaa u gelin haddii qadarki iyo waktiga labadaba ay ilowdo mutaxayira mutlaqa baa la idhahda si dhamaystiran bay u wareersantay taas xoo ma haysaba haddii ay waktigii xusuusantaho qadarkii ay ilowday ama qadarkii ay xusuusan tahay waktigii ay ilowday mutaxayira nisbiya baa la idhahdaa waa tan uu yidhi sida aynu aragnay waa tan uu yidhi fain nasiyat wain xafidat shay-an falilyaqiini xukmu wain xafidat shay-an wanasyat shay-an oo qadarkii waktigii mid bay xusuusantay kii kalena way ilowday maxaa la dhaha mutaxayira nisbiya baa taas la idhahdaa ayib haddii markaa qadarkii waktigii labadaba ay ilowday gabadhii muctadada ahaan jirtay wuxuu yihi qowl wuxuu leeyahay mubtadaada la mid noqon mubtadaadana wuxuu jira mubtadaada hayr mumaysada ahayd oo habeenka iyo maalinka u horeysa xayd inay ta la xisaabin inta ka dambaysana inay daahir tahay waa cad yahay warkeedu laakiin mashhuurku waxa weeye almashhuur wujuub lixtiyaad buu yihi inaan mubtadaa lagala mid dhigine ixtiyaad lagu shaqeeyo bimacnaa is-ilaalin iyo is-dhowris in lagu shaqeeyo oo ixtiyaadku muxuu ku imanaya waa wixii xaydku marka uu xaaraantimeyn jiray sida galmadii taabashadii musxafka akrintii qur-aanka salaad aan lagu akri ahayn waxaasi in la yidhaha xaaraan bay ka yihiin ixtiyaadkii waa sidaas cibaadaadkii tusaaleahaan salaadii oo kale in la yidhaahdo iyada waa waa tukanaysaayo waajib bay ku tahay waayo waxaa dhici karta inay xaaid tahay sidaa awgeed arrimaha horey ka tegaysa waxaa dhici karta inay daahir tahay lihada salaadii way way tukanaysaa way ilaashanaysaa wataktasilu likuli fardin faral kasta waa u meedhanaysaa waayo maxay ugu meedhanaysaa dee dhiiggeedii inuu go-ay baa dhici karta mar kastoo salaad ay tukanaysa waxaa dhici karta salaadaas inay ku beeganto wakti dhiiggii xaydka uu ka go-ay markaa dee waktigaana meedhashaa waajibi jirtay markaa iyadoo ixtiyaad la samaynayo mar kastoo salaad faral ay tukanaysa waa inay meedhata rabadaan soomkii baa hadhay soomaha salaadii iyada la dhameeyey salaadii iyada waa tukanaysaa ixtiyaatan bay u tukanaysaa rabadaan say u soomaysaa rabadaan oo dhan waa soomaysaa gabadha waxa weeyaan mutaxayirada ah taxayurka mutlaqa ah ee qadar iyo wakti midnaba aan xusuusnayn bil kalena way soomaysaa bil walba lix iyo toban maalmood baa ka fasahaadaya shan iyo toban waa agtarulxaydkii maalinka lix iyo tobnaadna waxaa la qadarayaa inuu dhexdiisa xaydku ka go-o dee khalaas haddii daqiiqadee xaydku uu kasoo galo maalinkaasina waa ka fasahaadoo soomo ma jiro bil walba lix iyo toban maray ka fasahaadaan bil walba maxaa uga soo xaasilgaroobiya labadaa bilood afar iyo toban cisho isku daro waa sideed iyo labaatan bishii haddii la idhahdo waa soddon maxaa ku harhsan laba maalmood baa ku harhsan labadii maalmood siday isaga gudi kartaa oo loo odhan karaa labadaa maalmood waxay soomtay iyadoo daahira biyaqiin si la hubo iyadoo daahir u ah waa in siddeed iyo toban cisho horta lasoo qaato siddeed iyo tobankana waxa loo soo qaata oo toddobiyo toban iyo sagaal iyo toban iyo loo soo qaadan waaye siddeed iyo tobankaas ayuunbaa laba maalmood oo la hubo inay daahirta ay kasoo xaasilgaroobi karaan sidee uga soo xaasilgaroobi karaan waxay uga soo xaasilgaroobi karaan inay lix ka soomto siddeed iyo tobanka saddexda u horeeya iyo saddexda u dambeeya lixdaasi waxaa mar walba ku guda jiraya laba maalmood oo lahuba inay daahir tahay labadii maalmoodna saasay ku xaasilgaroobayaan fayaxsulu alyawmaani albaaqiyaani buu yihi waanaynu tilmaanay siday ku xaasilgaroobayaanoo dee adba waa tirin kartaa siddeed iyo tobanka mar walba lix iyo toban inay fasahaadeen baa dee kasoo qaadaysa marka haddii laga soo qaado maalinkii koowaad inuu xaydku ku bilaabmay lix iyo toban markay fasaadaan labadii u dambeeye baa hadhay haddii laga soo qaado maalinka sideed tobnaad inuu ku bilaabmay maxaa hadhaya maalinka koowaad iyo maalinka sideed iyo tobankii hadduu ku bilaabay maxaa hadhaya alyawm alawal wathani labada maalmood baa markaa saasun u wad adigu tiri uun mar walba maalin ka soo qaad inuu maalin ku bilaabmay lixdaa maalmood ka mid a saddex hore maalin ka mid a ama saddex daba maalin ka mid a deetana maalinkaasun dee lix iyo toban ka tiri mar walba laba maalmoodoo waxaa ka soo baxaya aanay xaayid ahayn baa ka soo baxaya waayo haddii maalin soomkeed lagu leeyahay yaana nather buu noqon karaa wax kale ayuu noqon karaa maalinkaas say ku qallayn karta maalinkaas toddobiyo toban maalmood buu kasoo dhex bixi karaa buuri waxaanu uga soo dhex bixi karaa inay toddobiyo tobankaa saddex ka soomto maalinka koowaad iyo maalinka saddexaad iyo maalinka toddobiyo tobnaad si kastoo loo dhigaba saddexda maalmood maalinunbay kollay daahir ahaanaysa oo haddii tusaale ahaan laga soo qaado maalinkii koowaad inay xaydday lix iyo tobankii dee maalinka lix iyo tobnaad bay dhammaanay maalinkii toddobiyo tobnaad ayaa xaasil garoobayo daahir ay noqonaysa haddii laga soo qaado waxa weeyaan maalinka toddobiyo tobnaadna waxaa xaasil garoobaya maalinka maalinka saddexaad haddii laga soo qaadana waxaa xaasil garoobaya maalinkii koowaad waayo taasi waa mutaxayiradii mutlaqada ahayd halkaa inaga dhig maxaa inoo harsan almutaxayiratu annisbiya waxbay ilowday waxna waa xifdisanta waxay tusaale ahaan ilowday qadarkii maalmaha tiradoodii laakiin bisha halay kaga jireen bay xifdisanta amaba se waxay ilowday bisha halay kaga jireenoo waktigiia waxay se xifdisan tahay maalmaha tiradoodii bay xifdisan tahay taasi wuxuu yidhi wain xafidad shay hadday shay xifdido ee wanasiyad shay-an shayna ay ilowdo falilyaqiini yaqiintii waxaa u sugan xukmuhu baa u sugan oo marka la xisaabiyo maalmaha la hubo inay xaa'id tahay dee xukumkii xaa'idkay qaadan maalmaha la hubo inay daahirtoo mustaxaado ay tahayna waxay qaadan doontaa xukumkii waxa weeyaan daahirka axkaamtii gabadha daahirka ayay yeelan doontaa waxaa soo baxaya markaa maalmo muxtamila maalmahaasi waxay noqon karaan maalmo ay xaa'id tahay waxay noqon karaan maalmo ay daahir tahay waxay ixtimaalaan inqitaac in go-itaankii xaydku waxa weeyaan uu ku beegmay maalmaha muxtamilka ah waxay noqonaysaa buu ihi xaa'id xaggii wadciga iyo masu lmusxaf iyo qira'at lqur'aan fii kayri salaa'i xaggii cibaadaadkana daahir inay tibaa laga soo qaadaya waayo lilixtiyaad ixtiyaadkii ta hore uu kusoo sheegay laftiisii u weeyaan halkan oo ixtiyaadkii iyo is-ilaalintii saasay ku imanaysaa inay cibaadaadkii gudato iyo in waxyaabaha kale ee dee xaydka mamnuuca ku noqda inay iska ilaaliso wain ixtamala inqiaacan wain ixtamala hadduu ixtimaalo ay damuha inqiaacan go'itaan hadduu ixtimaalo wajaba waxaa waajiba alguslu baa waajiba likulli fardin faral kaste inay u maydhataa waajiba waktiga ixtimaasho dhiiggii inuu go-ay faral kaste inay u maydhato ayaa waajib waktiga uu ku beegmi karo inqiaac ay dhici karto inuu dhiiggii go-ay marka la eego wixii ay xifdisanayd iyo wixii ay ay ilowday marka la eego walaa dahar buu ihi markaa tusaalayaashu waa ku qoran yihiin kutubta muqniga waa ku qoran yihiin xataa siraajulwahaajku waa dhigaya tusaalayaal aada u fudud buu dhigaya de keenayan abu xaniifa kitaabka tusaalaha uu dhigayo siraajku haddii aynu waxa weyaan soo qaadano waxay xifdideen tusaale ahaan waktigii bay xifdisan tahay yaana bisha halku xaydkeedu kaga jira laakiin qadarkii maalmaha tiroodii baana garanayn waxay tidhi buu yidhi xaydku bisha bilowgeedu ugu bilaabi jira uu ila kowsan jiray markaa maxaa la hubaa habeenka iyo maalinta u horeeya inay xayd yihiin waayo waa aqalulxaydki falilyaqiini xukmuhu habeenka iyo maalintaa xayd lagu hubo xukumkii xaydka ayay yeelan maxaa kaloo la hubaa ilaa akarulxayd waa shan iyo tobane shan iyo tobanka bisha u dambeeyaa inay daahirtayna waa la hubaa maxaa soo hadhay maalinka koobaad maalinka labaad ka bilow ilaa maalinka shan iyo tobnaad maalmahaasi maxay ixtimaalaan waa muxtamilkii uu sheegayey maxay ixtimaalaan alxayda waalduhura waalinqitaaca saddexdaasay ixtimaalaan marka maalmaha muxtamilka maxay yeelaysaa waigii masulmusxafkii qira'at lqur'aan fii kayri sala way iska ilaalinaysa maadaama ay dhici karto inay xayd leedahay inaanay xayd lahayn inuu xaydi ka go-ay salaadii cibaadaadkiina way la imanaysaa salaadii iyo soomkii way la imanaysaa ixtiyaatan bay la imanaysaa taasi waa taa waa tii ilowday maxay ilowday waktigiibay xifdisan tahay qadarkiibay ilowday oo inuu bisha bilowgeeda ku bilaabmi jiray way xusuusantahay laakiin inta maalmood uu socon jiray bay ilowday taa xaalkeedu saasuu noqday waaye qadarkii bay xifdisan tahay inta maalmooda xaydku uu ka socon jiray laakiin waktigiisii bay ilowday tusaalahaan waxay tidhi xaydkaygu horta wuxuu ahaan jiray shan maalmood soo markiisi qadarkii inay xifdisan tahay shantaasi tobanka hore ee bisha ayay ka mid ahaayeen laakiin garan maayo halay ka bilaabi jireen halay ka bilaabi jireen garan maayo waxaan se garanayaa maalinka koobaad inaan daahir ahaa dee maalinkaa koowaad maxaa la hubaa inay ahayd maxay daahir in ahayd baa la hubaa tobanka maalmood ee dee shantii ay ku dhex jiraan inoo reebo inta ka dambaysana maxaa la hubaa maxaa la hubaa inay daahir ahayd baa la hubaa ishkaalku markaa muxuu ku jiraa waaye waxa waxaa kaloo la hubaa maalinka lixaad inay xaayid ahayd waa la hubaa alyawm saadis waa la hubaa waayo tobanka haddaad xaggan ka soo tirisana isagaa shan noqonaya haddaad xaggan ka soo tirisana isagayaa shan noqonaya mar walba markaa maalinka lixaad isaga waa la hubaa waa xaydun biyaqiin maalinka koobaadna liaahir baan ahaan jira waan tii isna waa uhurun biyaqiin labaatanka dambena iyaguna waa maxay waa uhurun biyaqiin maalinka labaad saddexaad afraad shanaad waa muxtamil maxay ixtimaalaan xayd iyo iyo tuuri bay ixtimaalaan maalinka toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaad iyo tobnaad maxay ixtimaalaan inqiaac ayay ixtimaalaan in markii waktigii dhiiggu uu ka go-ay inay ku beegan yihin bay ixtimaalaan markaa ka la hubana xukumkiisuu qaadan ka laga shakisan yahayna waa loo ixtiyaata markaa tusaalayaashu waa kuwaas wuxuu ihi wal adharu sida adharkii ana damalxamili gabadhii uurka lahayd dhiiggeeda dhiiggeedii wanaqaa'i wa ana naqaa iyo nadiifowgii bayna dami macnaa dhiigga dhexdiisa xaalo naqaagaasi u dhaco xaydun xayd weeye macnaa labaduba waladharu ana damalxaamila xaydun oo masalada kood waa taa meesha laba masala is saaran gabadha uur kale dhiiggeedu inuu xayd yahay ayaa adhara muqaabiluladarkuna waa maxay muqaabiluladarkuna waa gabadha xaydka xaamilkaa uur kale inaanay xaydin weeye muqaabilulahar waay adarkani waxa uu ku binaysan yahay oo uu ku dhisan yahay haddii gabadhii uur ay yeelatay dhiigguna uu ugu yimaado sidii horeba uu ugu iman jire muctaadka ahayd waa waa gabadh xaamilo haddana xayd la yidhahn daliilkuna waa wujuudka oo dumar baa la helay markay uurka leeyihiin sidii weligood baa u xaydi jireen u xayd xaydku ugu yimaado culimada sheegtay inay arkeen dumar sidaasa waxaa ka mid a saaxibulinsaaf oo dee xanaabilada ka mid a waktigiisii in la arkay buu sheegay shekhu iسلام iبن تayمiyana wuxu ha wاlxaamilu ida ra'at اdma calى اlwجه اmacruuf almacruuf ilaha fahuwa damu xaydin binaan calى اlaصl manaa asalkii baa lagu dhisaya sidii horeba ay u xaydi jirtay haddii markii ay xaamil noqotayna xayd dhiiggi ugu yimi dee asalkii baa lagu dhisaya waayo waa dhiig la sifaadkii xaydka oo xaggii caadada marka laga eego ama xagga awsaaftii marka laga eego de marka xukunkiisiina waa yeelanaya ibn cuthaymiinna wuxu ha waxaa u daliila qowl lahi tacala qul huwa aadan baa u daliila oo mar haddii dhiiggaa markaa la dhibsanayaa gabadhii uu ka yimaado dee xaamil ba aatee inuu xayd yahay bay taasi daliil u tahay waaye muqaabil adarku waxa weeye gabadhu mar hadday uur leedahay xayd uma yimaado waana qowlka jumhuuru taabiciin laga soo wariyey waxaana yidhaahdeen ilahay wuxu wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثata quru ilaahay subxaana watacaala gabadhii la furay ciddadeedii wuxuu ka dhigay saddex qur'i ayuu ka dhigay soo qurigaasi markaa muxuu calaamad u yahay inaanay xaamil ahayn marka xaydkii ilaahay wuxuu ka dhigay calaamatun calaa cadami alxamli buu ka dhigay calaamad tusinaysa gabadha inaanay xaamil ahayn haddii gabadha xaamilkii ay xaydana xaydka ilaahay calaamad ugamu dhigeen xamli la-aanta wakadalika nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu la hadlayay cabdullaahi ibnu cumar oo furay xaaskiisii oo xayd leh murhu falyuraajichaa amar ha soo ceshado uma liyutaliqa ha furo aahiran aw xaamilan iyadoo aahira ama xaamila ila iyadoo xayd leh inuu furaa loo diidaya soo ma marka macnaheedu muxuu noqonayaa hadday aahir tahay dee waaba cadda iyadu xayd ma laha hadday xaamil tahayna nebigu calayhi salaatu wasalaam xamligii muxuu ka dhigay calaamad tusinaysa inaanay xayd lahayn walihaada buu ihi iyadoo xaamila ha furo fajacala alxamla calaamatan calaa cadami alxayd waxaa kaloo nebigu yihi laa tuutaw xaamilun gabadh uur leh haddii dee addoonnimi waxaa loo soo qabsado ama dee la iibsado iyadoo addoona loo galmoon maayo xataa tadaca ilaa ay umulayso walaa ayra dati xamlin walaa ayru dati walaa tuutau gayru dati xamlin xataa taxiida xaydo tii aan uurka lahaynna loo galmoon maayo ilaa hal mar ay xaydo marka calaamadii waxa weeyaan calaa cadami alxamli tusinaysay xamli la-aan nabigu calayhi salaatu wasalaam xaydka ayuu ka dhigay waaqaca dumarkuna waa sidaas bay yidhaahdeen oo de dumarku waxaabay ku ogaadaanba inay uur yeesheen dee inuu dhiiggii u iman waayo ilaa imaamu axmed uu yidhi inamaa yacrifu nisaau alxamla biinqiaaci dam dumarku inay uur leeyihin waxay ku aqoonsadaan oo ay ku gartaan goytaanka dhiigga laakiin qolada hore adiladooda aynu sheegnay oo dee sida adharkaa fi lmadhabna adilada iyaguba ma diidano laakiin waxay ku qaadayaan haalibka haalibkaa sidaasa bay leeyihin xaaladdu siday u badan tahay baa sidaas gabadhu hadday uur leedahay inaanay xaydin laakiin dee waaba la arkay oo waa dhici kartaa iyadoo uur le inay inay xaydo waay masalada labaad meesha ku jirta wal adharu ana naqaa'a sa adharki waxa weeye ana naqaa'a naqaagii waa goytaankii dhiigga ee bayna dam xaalo uu ahaaday naqaagaasi dhiigga dhexdiisii oo maalmihii bimacnaa dhiigga dhexdoodii uu dhacay xaydun xayd weeye tusaale ahaan gabadhani toddoba maalmood bay xaydaa toddobadii maalmood maalin ka mid ah ayaa dhiiggii uu ka go-ay ama tusaaleahaan maalin gelinkeed buu ka go-ay ama saacada ayuu ka maqnaa laakiin muddadii xaydka ayay ku jirtaa weli la odhan maayo dhiiggii waa kaa ka go-ay oo way daahirgarowda ha maydhato ha tukata la odhan maayo e maxaa la odhanayaa mar haddii naqaagu uu ku dhex jiro maalmihii xaydka xayd baa la odhanaya dee waa waa dhici kartaa dhiiggu inuu yaro joogsado dabeetana dib inuu u bilaabmo oo wax dhici kara waayo muqaabilku waxa weeye muqaabilu ladhar in maalmaha naqaaga ee maalmihii xaydka ku dhex jira gabadhu ay daahirtay markaa dee waa laba qowlo oo macruufa madhabka bal madaahibta dhexdeeda oo dee laba magac ayay kala leeyihin ka hore qowlu saxbi baa la idhahdaa xaydkiiba wixiiba wada mariyo uu ku wada jiiday maalmii uu socday iyo maalmihii maalmihiisa ahaa laakiin uu goonaa qowlka kalena waxaa la idhaha qowlu laqti baa la idhahaayo maalmii buu midha midhaysanaya maalmihii xaydku ka dhex guranaya maalmihii uu go-naana uu ka dhex guranaya marka intii xaydku uu socdayna xayd buu xisaabinaya intaa uu ka go-naana duhri buu xisaabinaya mid walba goonidiisa ayuu u guranaya waayahay markaa masaladaasi kolley madhabku waa sidaasi weeye ana naqaa bayna dami xaydun madhabka xanaabiladoo kale waxay dhahan maalin kaamila hadduu ka maqnaado maalmi xayda ka mid ah markaasaa la odhan karaa maalinkaasi waa daahir laakiin haddii saacado maalin gelinkeed waa iska dhacdaa dhiiggii xaydku inuu yaro joogsado haddana waxa weeyaan dib uu bilaabmo wax dhaco weeye waay wa aqalu nifaasi buu uhi nifaas inta u yari laxdatun weeye macnaa hal ilbidhiqsi oo wixii soo baxa ay dufcatun min damin oo dhiig hal mar ka soo baxa gabadhi haba yaraadabe wa agaruhu intiisa u badanina situuna waa lixdan yowman waqaalibuhu inta sida uu u badan yahayna arbacuuna waa afartan wey marka nifaasku waa addamu alkhaariju bacda alwilaada oo dhiigga gabadhii ka soo baxaa markay umusho dabadeed marka inta u yare ka soo baxda ayaa damu nifaas noqonaysa waxaa dhici karta dee inaanay damu nifaasba yeelanba dhiigba aanu ka iman marka ciddii dee wilaadada maydhasho ku waajibinaysay maydhasho waa ku waajibinaya laakiin axkaamtii dee nifaaska yeelan mayso mar haddaanu dhiigba ka iman intiisa u badan wuxuu yidhi waa waa lixdan wax daliilo dee looma hayo ee waa istiqraa uun waxay leeyihin de waa inta u badana dhiigga nifaasku dumarka uu ka socdee la arkay haalibkuna waxay yidhaahdeen waa arbacuun waa afartan waxaanay daliisheen xadiidkii umu salama qaalat kanat الnufasaau taqcudu fi cahdi الnabiyi bacda nifaasi arbaciin rawahu alkhamsa ila nasaa-i laakiin sanadkiisa waxaa ku jirta gabadh alasdiya la idhaahdo oo majhuulada shawaahid buu leeyahay axaadiis badan oo markhaati furaysa oo keentay culimada qaarkood inay xadiidkaa saxiixiyaan min xadiidi cuثmaan bn abi اlcaas cabdillahi bn camr abi hurayra abi darda mucaad caaisha wa kulaha wallahu aclam laa taslux fi shawaahid ama waa shadiidaة الضacfi ama waa macluulaة bالshuduudi aw inakaara ama waxaa lagu cileeya shaadnimo ama munkarnimo haddaad doonto inaad takhriijkeeda si fiican u egto waxaad egta kitaabka laga alkhilaafiyaat uu leeyahay albayhaqi weliba takhriijka uu ku sameeyey ashaykh alcaalim almuxadith mashhuur ibnu xasan salmaan kitaabkaasi eeg laakiin cabdillaahi ibnu cabbaas waxaa ka ansaxday se ibnulmundir uu ka wariyey inuu yihi annufasaau tantadiru arbaciina yowman afartan maalmood ayay fadhiyaysaa macnaa waa haalibkiibuu ujeedaa aw naxwihi waanay ka yaraan kartaa waanay ka badnaan kartaa lakin waa sida haalibkaa sidaas arbaciina yowman aw naxwahu naxw alarbaciin cid saxaabada ka mid oo markaa khilaaftayna lama oga culimada qaarkoodna markaa haalibu nifaas inuu arbacuun yahay dee ijmaac baabay kusoo naqliyaan sida alimaamu tirmidi oo kale sunantiisa wuxu uhi waqad ajmaca ahlu lcilmi min asxaabi الnabiyi wاtaabiciina waman bacdahm calى ana nufasaa tadacu salaata arbaciina yowma ilaa an taraa aطuhra qabla dalika waa afartanku iyadoonay dhammaan haddii uhrigii ay aragta calaamaadkiisii fainaha takhtasil wa tusalli way meedhanaysa way tukanaysaa faida ra'at addama bacda alarbaciin fartankii oo dhammaaday hadday dhiig aragto faina akara ahli lcilmi qaaluu laa tadacu salaata bacda alarbaciin ahlicilmiga badankoodu waxay yidhahdeen salaada ka tegi mayso arbaciin ka dabadi wahuwa qowl akar fuqaha wabihi yaquulu sufyaan mubaarak shaafici wa axmed wa isxaaq halkaasuu mariyey waxa weeyaan alimaam tirmidi ayib situunkan iyada cid salafkii ka mida oo tidhi kole anu ma arag xasan ulbasri baa markaa laga soo wariyaa conton inuu yahay agarkiisu damu nifaas axmed ibnu xambal iyo shaafici baa markaa situunka laga sheega ama laga soo wariyey calaa kuli xaal damu nifaas intiisa u yaray xad ma laha haalibkiisuna saa cabdillaahi ibnu cumar uu yidhi waa arbacuun iyo naxwahu situunkuna situunkana aimadu waxay ku bireeyeenuun istiqraaga iyo dee inay arkeen dumar dhiigoodu dee uu halkaasi u gaadhay wayaxrumu waxaa ku xaaraantimoobaya bihi dhiiggii nifaaska maa xaruma wixii xaaraantimoobay bilxayd xayd sababtii ku xaaraantimoobay wa hada bilijmac taa waa la isku waafaqsanya wixii xayd markaa ku xaaraantimoobay nifaasna inay ku xaaraantimoobayan oo waa isku xukun waa dhiiggii xaydka ururay un waa la yidhi ta kale nebigu calayhi salatu salaam xaydka laftiisu nifaas ku magacaabay oo nafisti waa kii ku yihi caaisha radia allahu canha canha markii ay xayday wa cubuuruhu dhaafistiisa uu dhaafo dhiiggii nifaasku sitiina lixdan ka cubuurihi waa sida xaydka dhaafistiisii cubuuruhu damiirka hore wuxuu noqonayaa nifaaskii sitiina uu dhaafo ka cuburihi damiirkani muxuu noqonayaa xaydka waa xaydka dhaafistiisii oo kale akaru intiisii u badnayd uu dhaafo oo shan iyo toban oo xaydku haddii uu shan iyo toban dhaafo gabadhu soo istiaado mustaxaado may noqonayn soo xaalado may yeelanahayn mubtadaa mumayiza mubtadaa hayru mumayiza muctaada hayru mumayiza muctaada mumayiza waxa weeyaan mutaxayira dee nufasaadiina haddii lixdankii khaalibka waa dhiiggeedu uu dhaafo iyaduna saasay noqonaysa oo nufasaa mubtadaa mumayiza nufasaa mubtadaa hayru mumayiza nufasaa muctaada hayru mumayiza nufasaa muctaada mumayiza nufasaa mutaxayira int wax alaala wixii axkaam uu xayd lahaa haddii uu agarkiisa dhaafo oo shan iyo tobana ayaa haddii dhiiggii nifaasku lixdankaas agarkiisa uu dhaafo isaguna uu yeelanaya axkaamtii oo dhan ayaa soo noqonaysa halkan alxamdulilah kitaabu tahaara halaa ku dhammaaday intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online